xiriirka balloonigu lugta ee gobolka Boqol ayaa ka dhawaaqay in xilliga la bilaaban doono tartan cusub oo lankamaga daray koobka nabadiyo ee isdhexgalka bulshada kaaseyte oyoo ku mid ah in tartamyaalka laga dhiirigeliyo nabada iyo midnimada bulshada degmada iyo ena langmarow ciyaaro balooniga lugta iyo weliba xirfado bulshada inaskasheenasa xudurweyba inta badan laka qabaday kulamo shala duwan oo laka dhiirigeliyo dhalinyarada iyo nabada aana seyti oo mararka qaar lanqabadow ciyaar dhaqameedii laku xoojiyo isdhexgalka nabada deegaanka xogayaha xiriirka balooniga lugta gobolka bakool saadaq samaan ibraahim oo shirjaraadka qobadi xafiis aya sheegay in maalinta jamac ni eedan si toosee la bilaabi doona tartanka nabadiyo isdhexgalka oyo ku qeyb qaadan doonaan kooxo ku dhisan xudur walibaan tukushaacayaan koob lankimaga dari koobka nabadiyo isdhexgalka koobkaasoo si toosee ninka bilaawda doona maalinta jimacada ee taariikh tumi sade bili tumi lamaad labada kun labaatiyo afarta koobkasayti waliban suurtageliyey lankumad ee dhalinyarada magaalada sboortiska hormarka jari maan tumaan waliba dhana ciidan mahadsanta saada midwalba garabsho ansurinta dhalinyaradan ku qibqaadadahaytan dhiirigeliyahayta waana ma-aamidinka horeytay dhalinyarada dhiirigelinda sameeyo ciid badan ciidanka dhajari mid badan arama sports ku qibqaadadi wali koobka sayti wali ku qibqaadaday ilaa iyo siyeed kooxood li koxood oo zeere ee hayta ilama koxood oo zeere bi ataa kubati walibaan tunku mahad eliyey cid allaala idii garab ku qaadatay horumarinta isboortiska iyo dhiirigelinta dhalinyarada wali kalantan ku mahad eliyey guddiga sboortiska oo horeeyey gudoomiyaha sboortiska iyo gudoomiye ku-higeenka umad welban surum sidii dhalinyarada sboortiska la hormaray fadi sboortiska magaalada ninka horlanka qaada fadi walana qiibsada fadeen dhalinyarada magaaliya kale heer state iyo heer federaalba muhiimada koobka lanqobaday c c ma ku arga haytan boorka magaaga koobka nabadeeda ku dareema haytan waliba aha nabada iyo isdhexgalka bulshada waliba ogsantiinaha meeli keliya friiku amkel horku eh amayleeraay gabiil iyo siyaasad intii ata isboortiska waana meeli keliya bulshada naaniska jiidi karo iyo dhalinyarada magaalada naaniska jiidi karo isdhexgal bulshada lagu sameey karo intii ata isboortiska xiriirka kubad cagta degmada xudur waliba ansurinya midwalba sidii use isboortiska magaalada qoranka qaado faday tartanka nabada isdhexgalka bulshada wayba ku qayb gala doona sideed kooxood oo ku dhisan degmada xudur xaana seytion diiwaan gashan xiriirka balooniga lugta gobolka bakool